ujeeddada socdaalkaygu waxay dabada ku haysaa casuumad dowladda turkigu noo fidisay halkaas oo aanu shir ballaadhan aanu aanu kaga qayb gelayno oo lagaga wada hadlayo mustaqbalka iyo waxa uu ku dambeynayo maamulkii hawada soomaaliya iyo somalilan ee gacanta qaramada midoobey ku jiray shirkaa waxaa isugu imanaya dowladda somalilan dowladda soomaaliya hay-adda qaramada midoobey ee maanta ka mas-uulka hawadii soomaaliya iyo somalilan ee ekayo iyo dowladda turkiga oona martigelisay waa shir afargeesooda shirkaas ayaan u tegaynaa bishii julaay waxaa jirtay wadahadallo noocan ah wuxuu ka qabsoomay nairobi somalilan way ka soo baxday idinkoo daliishanaya qabyo qoraal heshiis oo lasoo bandhigay oo sheegayay sidaad idinku sheegteen saame qaybsiga dhismaha iyo horumarinta madaarada oo aad tidhahdeen waanu saluugnay iyo sidoo kale in maamulka hawada lagu wareejiyey muqdisho taa iyada maxaa iska bedelay barkhadow mowqifka xukuumadda somalilan waa mid cad mabdayagu wuu cad yahay mowqifkaiyaguna wuu cadyahay marna ka tanaasuli mayno waxaanu xaqu leenahay marna qaadan mayno wax quudh qarankayaga ku ah arrintaa iyadaa waa ku celcelinayaa waa caddaynaynaa waxaanu shalay diidanayn maantana yeeli mayno wadahadalkaanu tegayno waxaanu la tegaynaa higsi iyo himilo cad baanu la tegaynaa oo ah saddex xal uunbaa mustaqbalka iyo masiirka hawada mashruuca hawadu uu ku dambaynaya kow in la fuliyo heshiiskii istanbul aanu ku gaadhnay walaaladayo oo ahaa in mashruuca guddi madax bannaan loo dhiibo oo ka kooban labada dal xarunta laga maamulayana caasimadda somalilan hargeysa uu noqdo in heshiiska sidiisaa loo fuliyo laba in naloo qaybiyo oo hawadii naloo kala gooyo walaaladayo saddex in uu gacanta ku jiro qaramada midoobay saddexdaa xal xal afraad annaka nooma muuqdo saddexdaa mooyaane markaa aragtida iyaduna way caddahay waxaanu doonaynaana way caddahay soomaalina way kala baaday hadday beri wax wada lahaan jirtay way kala tashatay ninka maanta le way wada tashanaysaa ama way isku talanaa diiwaanniman waa u beryen waay mudan wasiir intaasi horeba iyagu way mowqif cad bay uga yeesheenoo waxa ka soo baxdeenba waxay ahayd muqdishoa la geynaya haddii iyagu tii la soo noqdaan idinka mar kale miyaa ka soo baxaysaan qorshihin muxuu noqonaya waxaan caddaynayaa hawada somalilan lagama maamulayo muqdisho haddeerna lagama maamulo somalilanna muqdisho loogama taliyo marna ka tanaasuli mayno kana gorgortami mayno su-aal bay isweydiin karaan dadka qaarkood waxaa tidhi xalka saddexaad waa in qaramada midoobey gacanta ku hayso in muqdisho gacanta ku hayso in qaramada midoobe gacanta ku hayso idinku maxaa kala door bidaysaa dee maanta waa wax naga wada maqan annaga iyo walaaladayaba waa wax naga maqan shisheeya gacanta ku haya waa nasiib darro qaniimadii qowmiyadda soomaaliyeed lahayd in shisheeya gacanta ku haya wax saxa maaha nin siyaasiya baan hay oday baan ahay dhiiri gelin maayo laakiin haddii xal la waayo halkaasi unbay tegaysaadoo waxaa iminkaba u loogay waa khilaafaadka noo dhexeey waxaa jira qabyo qoraalkaas sidaad wasaaradahan hore u sheegteen wuxuu dhigayay in madaarada la hormariyo saami qaybsiga madaarada berbere iyo hargeysun bay kusoo dareen baa hore u sheegteen halka iyaga ama soomaaliya madaarad tiro badan la hormarinayo arrintaa waa ka biyo diideen saami qaybsigaa isaga weli halkee ka taaganta dee horta qaabka loo gelayaaba khaldan annaga waxaanu wax u qaybsanaynaa soomaaliya iyo somalilan u qaybsami mayno annagu gobollama nihin dee soomaaliya ka mid a kaama ogolin waa caddaynayaa hoostaan ka xariiqayaa waxa weeye somalilan kama mid aha maaha gobolladeedu madaaradeedu soomaaliya kama mid aha mana xukumaan maanta diyaaradda anigaa xukuma halkan cidda ka soo degaysa diyaaradda ruqsaddaan siinayo ta ka degaysa kata ka duulaysa faaqidu shayin laa yuctii nimaan waxba waxaa haysanoo isagu mas-uul ka ahaynoo xukumin de waxaa qaraarkeedana ma laha de walaaladaya maganugamabanihinba waxay hayaan baan jirin annaa wax ma hayno shisheeyaa wixii haya shisheeyaha sidaanu ugala soo wareegi lahayn baanu ka wada hadlaynaa ama waanu ku heshiin oo rag dee tashaday oo wax qaybsaday annaku waxaanu nahay bulsho waxay gasho fulisa wixii aanu gallo waa fulinaynaa waxaanu taaganay wixii aynu wada gallay fuliya